arday dhalinyaro ah oo tiradoodu ay gaarayso ilaa konton arday oo kasoo jeeda qoysas danyar ah ayaa ka faa'iideystay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeeda oo ay siisay hay-adda jawaari foundation oo kaashanaysa jaamacadda al-hilaal oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka deeqda waxbarashada ayaa timid ka gadaal markii maamulka jaamacadda al-hilaal uu aqbalay codsi uga yimid mas-uuliyiinta hay-adda jawaari foundation si loo caawiyo qoysaska danyarta ah ee aan awoodin qarashaadka waxbarasho ee ubadkooda cabdicasiis maxamed sheekh cismaan jawaari oo ah guddoomiyaha hay-adda jawaari foundation ayaa maamulka jaamacadda al-hilaal uga mahadceliyey sida ay u aqbaleen codsigooda bismillaah allahu akbar waxaa maanta farxadii ah waxaan imid jaamacadda hilaal university waxaan aad iyo aad waxaan kugu mahadnaqayaa sida sharafta ay ii soo dhoweyseen iyo aygu aana siiseen mixad oo jawaari foundation waxaan aad ugu farxay sida jaamacadda ay ugu xiran tahay adduunka iyo ardada badan hadda ka jira graduation ilaa b h d ay gaarsan yihiin maanan ogeyn taas gudoomiye aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa saas waxaa mahad ii ah inaan aan u sheego shacbiga soomaaliya in jaamacaddan ay si fiican ugu xirmaan waxyaabaha maanta lay tusay waa wax weyn aad u wanaagsana aad baa ugu mahadsantahay shukran ardaydan oo isugu jirta wiilal iyo gabdhe ka faa'iidaystay deeqda waxbarasho ee jaamacadda al-hilaal oo kaashanaysa hay-adda jawaari foundation ayaa ka mid ah ardayda dhowaan ka baxay iskoolada dugsiyada sare ee dalka kuwaas oo qoysaskooda aysan u awoodin waxbarashada heerka jaamaca qarashkii ay kaga bixin lahaayeen